alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamedi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira amaa bacd waxaynu saaka halkan ka bilaabaynaa biidni illaahi tacaala kitaabkii labaad ee ka mida silsiladii towxiidka iyo ictiqaadka ku saabsanayd ee aynu akhriyeynay kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llahi cala alcibaad ayaynu soo maray kitaabkan labaadna waa alcaqiidat alwasitiya kitaabka la yidhaahdo kitaabkan waxaa alifay caalimkii weynaa ee sunniga ahaa ee aadkii aadka caanka u ahaa ee magaciisa la odhan jiray axmed ibnu cabdisalaam axmed ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam ibnu taymiyata alxaraani kunyadiisana la odhan jiray abulcabaas laqabkiisana la odhan jiray taqiyuddiin caalimkaa weyn baa qoray waxa uu sheekhaasi dhashay taariikhda hijrigu markay ahayd lix boqol iyo koob iyo lixdan waxaan u dhintay toddoba boqol iyo siddeed iyo labaatankii hijriga markaa qarnigii toddobaad akhirkiisii iyo qarnigii sideedaad awalkiisii ayuu joogay weeye waa caano sida ilaahay jalla wacalaa sunnada uu ugu gargaaray sheekhaasi iyo caqiidada saxiixa ah iyo kutubta faraha badan ee ictiqaadka uu ka qoray iyo kutub badan oo gaar ahoo laga alifay tarjumadiisa iyo imtixaanadii soo maray waa mid mashhuur ah bayna طalabati اlcilmi wاlmushtaqiliina bih ardayda iyo dadka cilmiga ku mashquulsani waa mid ay aada iyo aada u yaqaanaan waxaana jira dadka caqiidadoodu aanay saxda ahayni sheekhan inay aada iyo aada u necab yihiin kuwii la wakhtiga ahaa iyo kuwii ka dambeeyeyba ilaa yowmina haada aada bay u necab yihiin aada iyo aada baanay u dhaleeceeyaan waxay ku haystaana wax kale ma aha waa inuu u gargaaray sunnada maxdiga ah ee baraxa tiran iyo caqiidada saxiixa ah ee kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacii salafka laga qaatay inuu u gargaaray ayuunbay ku haystaan waxaana dhaba qofka tarjumadiisa akhriya cilmigiisii iyo cibaadadiisii iyo difaacu diinta difaaci jiray iyo jihaadkiisii iyo waxtarkii aadka u badnaa ee islaamka uu u geystay qofka akhriyaa xaqan yuxibuh waxa dhaba inuu jeclaanayo haddii uu yahay qof daacada oo islaamnimada iyo diinta doonayo weeye kitaabkan haddaba waxaa la yidhaahdaa alcaqiidat alwasitiya caqiidadii waasid loo nisbeeyey waasid meesha la ydhaah waasidna waxay ahayd meel ku taalla dhulkan ciraaq la ydhaahdo waxay ahayd magaalo xajaaj uu dhisay oo u dhaxaysay baqdaad iyo basra ayay u dhaxaysay waasit baa la odhan jiray sababta waasit loogu tiiriyeyna waxay ahayd sheekh la odhan jiray radiyu diin alwaasiti sida shaykhu lislaam raximahu llahu qudhiisu uu tilmaamay sheekh la odhan jiray radiyu diin alwaasiti ayaa ka dalbaday inuu qoro oo wuxuu idhi nin la odhan jiray radiyu diin alwaasiti oo madhab ahaan madhabka fiqiga shaafici ahaa ayaa isagoo soo xajayna soo maray wuxuu ka cawday dadku jahliga ay ku sugan yihiin iyo caqiidadii saxiixa ahayd sidaa ay uga qarsoontay iyo fitnadii tataarku inay dadka waxa weeyaan mawjadaheedii ay sidato iyo arrimo la mid a markaa wuxuu ihi waxaan doonayaa caqiido aniga iyo ehelkaygu aanu akhrisanno oo aanu dee waxa weeyaan baranno yaalif kitaabku halkaa ku saabsan buu yidhi wuxuu ihi waxaan idhi arrinkaa iga cafi waanaan uga cudur daartay waxaanan u tilmaamay baabkan ictiqaadka ahlulcilmigu inay kutub fara badan ka alifeen oy ka qoreen kutubtii markaa salafka qaar ka mida ayaan u tilmaamay buu yidhi dabadeetana wuu igu celceliyey buui wuu iga diidey caqiide adigu aada qorta ayaan doonayaa sheekh markaasaan dabadeeta qoray buu yidhi anigoo fadhiya bacda alcasr salaadda casar dabadeed ayaan waxa weeye qoray kitaabkaa dhane insha allah akhriskiisu muddada inagu qaadan doono bacda alcasr buu sheekhu waxa weeye sidaa u sii daayey waxaanuu ka mid ahaa sheekh islaam raximahullah dadka ilaahay uu kitaabada iyo qoraalka u sikhiray oo wakti kooban buu ku qori jiray baa layihi intaasoo xaashiyo uu ku qori jiray dhinaca kalena xaafid buu ahaa oo maskaxdiisana ayaa ilaahay jala wacalaa uga dhigay mawsuuco dhan qur-aankii iyo macaanidiisii way ku jiraan sunnadiibaa ku jirta iyo asaaniiddeedii iyo macaanideedii dariiqii salafka iyo aqwaashoodu way ku jiraan halkan unbuu dabadeetana ka soo guraayey kutub badan inuu raajico o maktabadaha galaba uma baahnayne xifdigiisana ayuunbuu waxa weeye ka qoray oo uu ka sii daynayay faraximahu llaahu raxmatan waasica markaa dabadeetana wixii ilaahay barakaynayo ilaahay baa barakeeyee nuskhadii wuxuu ihi ninkaa aanu qoray dee way iska faaftay uun masar iyo meelo kala duwan bay ku faaftay ilaahay baa wuxuu doono barakeeya albarakatu min allah yaa ikhwaan sidii bay ku faafto ay ku barakowda kitaabkan ahmiyaddiisa haddii aynu waxa weeye wax ka tilmaanno kow waxaa laga soo qaatay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo ijmaaca salafka oo shaykh islaam wuxuu yihi ana taxaraytu fi hadihi alcaqiidati itibaaca alkitaabi wasunna caqiidadan waxaan aada iyo aada ugu dadaalay kitaabka iyo sunnada inaan raaco waxay sheegayaan aan dadkaa u qoro o aan caqiide uga dhigo waxaa kaluu yihi wakulu lafdi dakartuhu faana adkuru bihi aayata aw xadiian aw ijmaca salafiya wax kastoo aan kitaabkan ku sheegayo ama aayad qur-aan aan u daliishanayaa ama xadiid nabowi ah ama ijmaac salafku ay ku ijmaaceen ayaan u cuskanayaa buu yidhi marka caqiidadani waa caqiidatu alfirqati annaajiya firqada badbaadaysa caqiidadeedii weeyi kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka iyo ijmaacii salafkaah ayaana laga soo qaata dee inagu filan kolkaa meel loo dhaafaa saddexdaa ma jirto waa talabaade iyadoo oo kooban caqiidadani oo sidaynu arki doonno aada iyo aada isaga kooban ayaa haddana waxay koobsatay si guud usuushii ictiqaadka iyo masaa'ilkii qofka la rabay inuu aamino iyo caqiidatu lfirqati annaajiya ayay koobsatay oo si guud aanay waxba ka tegin sidaa awgeed baa wuxuu yidhi alcalaama cabdiraxmaan naasir asicdi raximah ullah jamacat cala ikhtisaariha wa wuduuxiha jamiica maa yajibu ictiqaaduhu fii usuuli اliimaani wa caqaa'idihi asaxiixa waxay kulmisay iyadoo kooban oo aada u macaani cadcad wax kastoo ay waajib tahay in la aamino ku saabsan usuusha diinta usuusha iimaanka iyo caqaa'idkiisa saxiixa ah waxaa saddexaad oo tilmaamaya ahmiyadda ay leedahay caqiidadani sheekha waa lagu qabsaday waana lagu dooday oo waxaa dhacday wakhtigii sheekhu uu joogay mar hadduu ahaa sheekh weyn oo mujaahida dad baa jira munaawi-iinoo ka hor jeeda oo caqiidada iyo towxiidku faafinayo aan la dhacsanayna ka horjeeda markaa way iska dheertay qisaskooduye way qabsadeen sheekha waxaanay markaa ku tuhmeen inuu caqiido baatila ummadda ku dhex faafinayo madaxweynihii ama suldaankii joogay wakhtigaas ayaanay ka ashkateeyeen dabadeeta isaga iyo ciddii haysatay ayaa la ysugu yeedho kolkaase weliba aada isu soo urursadeen raggii markaa qudaada ahaa bay u badnaayeen iyo mashaaikhdii kolkaa kala duwanayd iyo raggii uruqda markaa waxaa dhacday iyada oo xukuumaddiina joogto in su-aala laga weydiiyey markii la qabsaday ayaa shaykh islaam raximahullah wuxuu ihi waxaan idhi haddaan imaka caqiidadayda idiin sheego waxay odhan doonaan wuu bedelayo waxbuu ka tegey oo wixii uu odhan jiray wax ka duwan ayuu la yimid ee waxaa jirta caqiide aan sanada ka hor qoraye taa doonoo soo qaada dabadeetana waasitiyadana la soo qaada markii la soo qaaday baa la akhriyey kolkaasaa la yidhi bal waxaa idinku ku haysataan waa kaase sheega soo daaya waxaa ku haysataan ciddii wax ku haysataa ha sheegto oo farta ha taagto markaasay dabadeetana waxa weeye ictiraadaad bay keeneen ictiraadaadkaa hadda waxba sii geli mayno waxaynu ka xasuusanna biidni illaahi tacaala mid walba halkiisa markaynu marayno ayaynu siday u soo arooriyeen iyo waxa sheekh islaam uu ka yidhi raximahullah aynu isku baraarujin doonaa maqsuudku wuxuu yahay kitaabkaa ishkaal kastay ku soo arooriyaan wuu ka jawaabaa ilaa wax allo wax markaa qaladahoo la taaban karo oo ay daliilu hayaan oo ay sheegaan ay waayeen waxaanu sheekh islaam weliba tilmaamay cid kasta oo kitaabkaa wax ka mida ku qabsata ama ku khilaafta waxaan u kaadinayaa buu ihi saddex sano markayse soo urursadeen ma garanaysa ayaa raggii dee ka hor jeeda ay isu yimaadeen ay is idhaahdeen fursadda ka faa'iidaysta oo maanta qoolka ku haysaane ku daba saddex sanaan u kaadinayaa buu ihi saddexdii qarni ee hore qarnigii saxaabada iyo kii taabiciinta iyo kii kusii xigay xaraf ka mida oo khilaafsan haddaa ka soo heshaan waan ka noqonayaa buuri kitaabkaa waxaa ku yaalla bal meel walba taga tafaasiirta kutubta asaaniidda taaahaarta meel walba baado oo xaraf khilaafsan saddexdii qarnee hore haddaa ka soo heshaan waan ka noqonayaa buuri meel walba way mareen may helin bay soo waayeen sidaa awgeed baa markii dambe ee laysu soo noqday wuxuu ihi alimaamu dahabiyu raximah ullah waqaca alitifaaqu calaa ana hada muctaqadu salafiyun jayid waxa la ysku waafaqay inuu kani yahay ictiqaad salafi oo jayida wakadalika ibnu rajab alxambali isna waxa uu ku yidhi daylu طabaqaatin xanaabilaha waqaca alitifaaqu calaa ana hadihi caqiidatan suniyatan salafiya على أن هذه عقيدة سنية سلفية وحل يسكوها فقيبول عقيدة إنيتها عقيدة سني أهو سلفية مركا وحل وح دليل الله هي الله بشيء كل كلا واي اعتراضات كل سؤال ورينا وكودة جوابي وحا كل كي دنب الله يسكوها فقيبول عقيدة سلفية هو سنية وحش كالله يرانا كسبنا waxaana jira risaalad la yidhaahdo munaadarat alwaasitiya oo ku daabacan majmuucu lfataawaha mujalladka saddexaad safxadda boqol iyo lixdan iyo inta ka dambaysa ayaad ka eegi kartaa halkaasaa sheekhu waxyaabihii markaa lagu soo arooriyey iyo waxyaabuhuu kaga jawaabay iyo sababtuu kitaabkan u qora iyo umuurtaa kala duwan ee faraha badan halkaasuu sheekhu kaga warramayaa oo a uga noqon karta khulaaso ahaan ikhwaani kitaabkani waa alcaqiidaة اlwasitiya waana alcaqiidaة اlwasitiya oo ah caqiidaة اlfirqaةi naajiya sidaa awgeed baa ahlulcilmiga iyo ardaydu aada iyo aad bay kitaabkan ugu dadaaleen dadaal aada iyo aada u weyn ayay ku bixiyeenoo mid qayba mid dadka u dhiga mid fahma macaanidiisa oo ku celceliya mid sharaxa mid tacliiqaad saara mid su-aala u roga intuba way jiraan weliba casrigan ayaa aada iyo aada kitaabka loo sharaxay waxaa laga yaabaa shuruuxdiisu inay soddon kor u dhaafayaan shuruuxda la saaray ama ay gaadhayaan waxaanay ku tusaysaa barakada ilaahay uu barakeeyey iyo ahmiyaddiisa shuruuxda kitaabka haddaba waxa inta badan innagu aynu heli karaa ama agteenna had iyo jeer mutawafira sharaxa haraaska moxamed khaliil alharaas wakadalika sharaxa la yidhaahda atanbiihaat asaniya cala alcaqiidati alwasitiya oo uu qoray asheykh cabdulcasiis arashiid labadaa sharax waa laba sharaxoo kooban oo aan hadallo aada u sii dhaadheer gelahayn waana laba sharax oo mucah oo aada iyo aada u qiimo badan insha allahu tacaalaa labadaa sharax ayaanan inta badan ictimaadi doonaa oo waxyaabaha aan sheeg sheegayaa ay u badnaan doontaa wakadalika sharaxa moxamed ibnu saalix alcuthaymiin waa sharax sheekh weyn oo salafi u sharaxay oo aada iyo aada u qiimo badan wakadalika sheekh saalix ala sheykh baa isna sharax qiimo badan sharaxay ahlulcilmi badan oo kale oo aada iyo aada u badanina way sharaxeen marka moxamed khaliil alharaas sharaxiisa oo weliba tacliiqaadka yaasiin alcadani uu saaran yahay iyo atanbiihaatu saniyaha qofkii helaa oo aynu ku dadaalo lana soo akhriyo biidn illaahi tacaala qaala almualifu raximah llah bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi magaca ilaahay allaha arraxmaani raxmadda ballaadhan ku sifaysan allaha arraxiimi raxmadda khalqigiisa soo gaadhaysa ku sifaysan ayaan usanifu kitaabka ku qorayaa alxamdu mahad oo dhami lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii allahaa soo arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa la soo diray muxameda bilhuda hanuun iyo wa diin ilxaqi diin xaqa liyudhirahu si uu uga saraysiiyo cala diini kullihi diimaha oo dhan wakafaa bilaahi ilaahay baa ku filan shahiidan markhaatinimo wa ashhadu waxaan ka marakacayaa an laa ilaaha ila allah mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ilaahay mooyaane waxdahu keligii xaaluu yahay laa shariika lahu wadaaga xaal aanu lahayn iqraaran qiris darteed baan sidaa u leeyahay iyo wa towxiidan keliyey waashhadu waxaa kaloon qiraya ana muxameda nebi muxamed cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii sala allahu ilaahay ha ammaano calayhi korkiisa wa calaa aalihi aalkiisiina ha ammaano wa saxbihi saxaabadiisiina ha ammaano wa sallamaha nabadgeliyo tasliima nabadgelin nabadgelintaasoo masiidanay zaa'idan dheeraada mualifku kitaabkiisan qiimaha badan wuxuu ku bilaabay bisinka ayuu ku bilaabay sababta bisinka uu ugu bilaabayna waa kitaabka ilaahay buu ku dayanayaa jala wacala waayo saxaabadu waxay isku waafaqeen kitaabka ilaahay in bisinka lagu bilaabo wakadalika wuxuu ku dayanayaa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku warqadaa markuu qoraayo waxaa soo aroortay inuu bisinka ku bilaabi jiray sidaa awgeed baa caadada ahlulcilmigu waxay ku dareertay sida alxaafid ibnu xajarba uu tilmaamayo raximahullah inay kutubta cilmiga bisinka ku bilaabaan bisinkana badaa ugu horeysaa isticaanay faa'iideyneysa ismi illaahi marka la yidhina ismidaasi waa mufrad mudaafa oo magacyada ilaahay oo dhan bay caam yeeleysaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa magacyada magac kastoo ilaahay uu leeyahay ayaan kaalmaysanaya badaasi bisinku uu ku bilaabmayaa ama jaariya majruurkaasi mutacalaq buu u baahan yahay meel ay waxay u baahan yihiin meel ay ku tacalluqaan ay ku xidhmaan qaacidada carabiga ah ee caanka ahi waxay tahay jaariye majruurku waa inay helaan ficil ay ku tacalluqaan ama isam camal falaya oo macnaha ficil kaleho ay ku tacalluqaan sidaa awgeed baa naadimku wuxuu lahaa walaa budda liljaari min atacaluqi bificli aw macnaahu naxwu murtaqi walaa budda liljaari min atacaluqi jaarka waxaa lagama maarmaan u ah inuu tacalluqo meeluu ku xidhmo bificlin aw macnaahu naxwu murtaqi inuu ku tacalluqo ficil ama wax isa macnihii leh oo waxaa jirta asmaa la dhaha alasmaa alcaamilatu camal alficli sida masterka iyo ismu faacilka iyo wixii la mida waayahay marka ama ficil waa inuu ku tacalluqo ama wax macnihiisa leh naxu murtaqi oo kale sida murtaqi oo kale murtaqi makaarima irtaqaa yartaqi fa huwa murtaqin waa ismu faacil weeye murtaqi marka maxaa lagu tacallujinayaa jaarkan iyo majruurkan waxa fiican in lagu tacallujiyo ficil weliba ficilkaasoo khaas ah oo munaasib u ah kolba waxaa la samaynayo weliba ficilkaasoo dambeeya sidaasaa fiican oo waxaynu nidhi ficil baa la soo qadarayaa oo jaariya majruurka lagu tacallujinayaa waayo ku tacallujintani waa nooc ka mida camalka camalkana asal waxa u leh ficilka waxaynu u nidhi waa la dambaysiinayaa in la dambaysiiyaa fiican si magaca ilaahay loogu bilaabo hadalka oo waxba aan looga horreysiin loogana barakaysta arrinka waxaynu nidhi munaasib inuu noqdaa fiican lianna shayga waxa weeye khaas inuu noqdaa fiican lianna khaasku macnaha caamka wuu ka tusi ogyahay markaad bilaabaysa kitaab tusaale ahaan yaaba kitaab markaad qorayso inaad tidhaahda abtadiu waxa ka soo kooban ka macnahana ka faa'iideyn og inaad tidhaahda usanifu sidaa awgeed baa kitaab marka la qoraayo waxaa la soo qadarayaa bismi illaahi araxmaani araxiimi usanifu usanifu baa la qadaraya ama bismi illaahi araxmaani araxiimi aqra'u ama bismi illaahi araxmaani araxiimi ucallimu marka wax la cunaayo bismi illaahi aakulu bismi illaahi ashrabu bismi illaahi adkhulu bismi illaahi akhruju bismi illaahi aqzu soo ma aragtid waxaad soo qadaraysaa ficil xagga dambe maraya oo kolba waxa aad samaynaysa munaasib u ah haakada huwa bisinku marka taa laga yimaado wuxuu koobsanayaa saddex magacoo ka mida magacyada ilaahay allah waa calamun calaa daati illaah daatada ilaahay ayuu calam ku yahay waana magaca macnihii magacyada ilaahay ee kale had iyo jeer la raaciyo macnihiisuna waxa weeye waa allah keligii cibaadada mutaystay iyo araxmaani araxiim araxmaani iyo alraxiim iyaguna waa laba magac oo magacyada ilaahay ka mid oo mushtamilaani cala araxma ilaahay inuu naxariisto ayay koobsanayaan laakiin farqiga u dhexeeya muxuu yahay hadal badan baa ku jira sida raajixa ah bacdu ahli cilmina ay mareen farqiga u dhexeeya waa laba farqi waa ka koobaade alraxmaan magaca la yidhaahda ilaahay buu gaar ku yahay cid kale laguma sheegi karo waxaa jirtay nin la odhan jiray musaylama oo nebinimo sheegtay ayaa la baxay raxmaanulyamaama isagana ilaahay jala wacalaa uu hoojiyo adduun iyo aakhiraba uu ku hoojiyey waxaana u faafay oo ku dhegay magaca kadaab musaylamat lkadaab marka araxmaan ilaahay buu ku gaar yahay oo cid kale looma bixin karo laakiin alraxiim ama raxiim cid kale iyadoo lagu sheegaayo way soo aroorta oo ilaahay waa ka yidhi markuu rasuulka ka warramayo bilmu'miniina ra'uufu raxiim waayah farqiga labaad wuxuu yahay alraxmaan wuxuu tilmaamayaa sifatu daat oo waa allaha raxmadda ballaadhan daat ahaantiisa ugu sifaysan waayo raxmaan waa calaa wasni faclaan faclaanna waxay tilmaantaa wax buuxsamay marka waa allaha raxmadda ballaadhan ee waasica sidiisa ugu sifaysan alraxiimna waxay tilmaamaysaa sifatu raxma sifatu ficlin oo waa allaha raxmaddiisaasi uu ku sifaysan yahay addoomihiisa ugu naxariista cidduu doono ugu naxariista yarxamu man yashaa wa yucadibu man yashaa inahu bihim ra'uufu raxiim raxmaanun hadda lama odhan raxiim baa la yidhi markaa sifatu ficli bay tilmaamaysa mabaaxifta bisinka ku saabsani aad iyo aad bay u badan tahay laakiin hadda intaasaa inagaga filan kadib mualifku wuxuu ihi raximah llah alxamdu lilaah mahadoo dhan ilaahay baa iska leh alxamdu ashaa ku jirtaa waa ashii la odhan jiray jinsiyatun istiqraaqiya yacnii waa asha cumuumka faa'iidaysa sidaa awgeed baa macnuhu wuxuu noqonayaa ammaanaha iyo xamdiyada oo dhan ilaahay baa iska leh xamdigana waxaa la yidhaahdaa alikhbaaru can maxaasin اlmaxmuudi maca xubbihi wa tacdiimih in laga waramo cidda la mahadinayo ee la ammaanayo maxaasintiisa iyo wanaagyaalkiisa maca xubbihi wa tacdiimih iyadoo lana jecel yahay lana weyneynayo haddii maxabo iyo tacdiim aan u wadan madxi buu noqonaya idan xamdiga iyo madxiga u dhaxeeya kaa weeye hanaaguna waa alxamdu lmukarar waa ammaantii oo la soo celceliyey weeyaan alxamdu mahad oo dhani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay lilaahi laamta ku jirtaana waa istixqaaq istixqaaq bay tilmaamaysaa iyo mulki lilmulki waalistixqaaq marka mahad oo dhan ilaahay baa jalla wacalaa mutayste weeye ilaahay baana leh ilaahayna jalla wacalaa in la mahadiyo wuu jecel yahay sidaa awgeed baa in ilaahay loo mahadnaqo alxamdu lilah la yidhaahdaa waa min axabi alkalaami ila allah kelmadaa ilaahay hadalka ugu jecel yahay bay ka mid tahay sidaa awgeed baa qur-aanka kariimka ilaahay uu ku soo celceliyey shan suuradood oo ka mida suuradaha qur-aanka ayaana ku bilaabmaya alxamdu oo maxay kale yihin xagga sare ka soo bilowo ya waa suuratu lfaatixa iyo suuratu lancaam iyo saba iyo faatir iyo suuratu lkahfi jazakum allah khayr aad baana ilaahay jala wacalaa isagoo naftiisa markaa waxa weeye xamdigaasi u sugaya qur-aanka aada iyo aad bay ugu soo aroortay marka alxamdu lilah mahad oo dhan ilaahay baa iska leh ilaahayna waxaa lagu mahadiyaa laba arrin labadaba waa lagu mahadiyaa kow ilaahay waxaa lagu mahadiyaa sifaadkiisa dhammayska tiran iyo afcaashiisa wanaagga badan ilaahay jala wacalaa waa lagu mahadiyaa laba waxaa kaloo lagu mahadiyaa ilaahay jala wacalaa incaamkiisa nicmaynta uu u nicmeeyo addoomihiisa alladii allaha ayaa mahadoo dhan iskale arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa la soo diray bilhudaa hanuun la soo diriyo wa diin ilxaqi diin xaqa markii sheekhu ilaahay uu u mahadnaqay ayaa wuxuu ilaahay jala wacalaa ku mahadiyey afcaashiisa qiimaha badan mid ka mid a kaa soo ahaaday irsaalu rusul rususha ilaahay inuu soo diray oo dadka uu u soo diray waayo soo dirista rasuulku rusushu waxay ka mid tahay afcaasha ilaahay jala wacalaa ee aadka iyo aadka u waaweyn ee qiimaha badan isla markaana uu ugu nicmeeyey addoomihiisa rasuulka hadda loo jeedaana waa nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ilaahay la soo diray bilhudaa wa diin ilxaq alhudaa waxaa looga jeedaa halkan sida jamaaca min ahli lcilmi ay mareen alcilmu naafic cilmi naafic ah oo wax ku oola ilaahay nebi maxamed u soo dhiibay u la soo diray ha ku saabsanaado xagga ictiqaadka ama ha ku saabsanaado xagga axkaamta yarxamuka allah ama ha ku saabsanaado xagga waxa weeyaan aadaabta iyo akhlaaqda wa diinilxaqi iyo diin xaqa diinta xaqda ana waxay ku fasireen in looga jeedo alcamalu asaalix marka nabigeenna muxamed calayhi asalaatu wasalaam labadaasaa lala soo diray alhudaa oo ah alcilmu naafic iyo addiin lxaq oo ah alcamalu asaalix islaamka nebi maxamed lagu soo dejiyeyna labadaasuu ka kooban yahi cilmi naafic ah iyo camal saalixa bal adigu dhan uga saar waa taas sidaa awgeed baa jidkan mustaqiimka ahaynu ilaahay weydiisano ihdina siraata almustaqiim ilaahay ou jidka toosanna mari waa maxay jidkaa toosani macnihiisu waxa weeyaan macrifatu lxaqi waalcamalu bih waa in xaqa la garto laguna camal falo oo lagu dhaqmo jidka mustaqiimka horta labadaasuu ka kooban yahay in xaqii la garto laguna dhaqmo lagu camalfalo waa labada nebi maxamed lala soo diray calayhi salaatu wasalaam diini macaani kala duwan bay usoo aroortaa alhudaa iyada qudheedu markaa waa hanuunkii oo qaybuu leeyahay hadda masaladaa waxba sii geli mayno liyudhirahu si uu uga sarraysiiyo ayaa ilaahay jala wacalaa uu ugu soo dhiibay hanuunka iyo diinta xaqa ah cala diini kullihi diimaha oo dhan si uu uga sarraysiiyo oo diinta nebi maxamed iyadaa diimaha oo dhan ka sarraynaysa dadka rumaysanina dadka kale iyagaa ka sarraynaya mar walba waxay kaga sarraynayaan bilxujati waalburhaan xujada iyo daliilkay kaga sarraynayaan waayo waxa ay haystaan diintii xaqa ahayd ee diimaha ilaahay ku khatimay wa kadaalika marar badan waxay kaga sarraynayaan bisayfi waasinaan seefta iyo markaa hubkana way kaga sarraynayaan oo way ka gacan sarraynayaan awood ahaan waxaana ahlulcilmigu tilmaameen mar kastoo dadku ay diinta xaqa ah iyo hanuunka nebi maxamed la yimi calayhi salaatu wasalaam ku dhagaan oo ay qabsadaan hee way gacan sarraynayaan oo dadka kale iyo ummadaha kale way ka sarraynayaan oo way hogaaminayaan oo cagta hoosteeday gelinayaan mar kastoo ay diintaasi iyo hanuunkaa ilaahay nebi maxamed la soo diray ka fogaadaanna hee sarrayntoodii iyo awooddoodii waxbaa iska dhimaayo oo ka naaqusaya soo ma aragtid waxbaa markaa ka dhinmaya waxbaa ka dhinmaya waxbaa ka dhinmaya oo ka naaqusaya marka maanta haddaa aragtaan gaaladoo dadka muslimiintaa dhibayso oo ku amarka taaglaynayso oo kolba wuxuu yeedhinayso oo qaybqaybinayso oo kolba ciday doonto weeraraysa cidda kalena soo maraa malagii galaa odhanayso oo maaragtay aada u dhibaysa haddaa aragtaan maxaa u sababa ya diinta ilaahay iyadu mar walba way sarraysaa waxaa u sababa dadka u intisaabaya diintan iyo islaamnimada ayaa ku dhaqankay diinta ku dhaqmayeen ay daciiftay oo ay taag daraatay oo idinka arka ee waxa weeye la leeyahay maaragtay wax kala noo dhiiba wa kafaa billaahi shahiidan wa kafaa billaahi ilaahay baana ku filan shahiidan ay shaahidan mid maaragtay arrintaa ka markhaati kaca yani ilaahay jala wacalaa wuxuu ka markhaati kacay xaqnimada diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in iyo xaq la yimi waay shahaadada ilaahay iyo markhaatigiisuna waa fowqa kulli shahaada markhaati walba waa midda ka sarraysa waana taa dadka ku filan xaqiiq ahaan ee shahaado kale aanay maceeda u baahnayn waxaanuu ilaahay uga marakacay subxaanahu wa tacaala xaqnimada diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo inuu run sheegayo qowl ahaan tilka aayaatullaahi natluuha calayka bilxaq wa inaka la min almursaliin sawka ilaahay yidhi wa inaka latahdii ilaa siraati mustaqiim sawka ilaahay yidhi aayado badan oo kale qowl ahaan baa ilaahay uga markhaati kacay ficil ahaanna ilaahay uga markhaati kacayoo ilaahay jala wacalaa maaragtay uu gargaaray oo uu hiiliyey oo cadowgiisii buu jabiyey oo diintiisii buu sarraysiiyey oo aayaad iyo mucjisaad buu waxa weeye ku xoojiyey soo ma aragtaan marka calaa kulli xaal shahaadadaasi qowlan wa ficlan labadaba waa mid u sugan wa ashhadu waxaan ka marakacaya an laa ilaaha ay anlaa macbuuda mid la caabudaa xaqun xaq inaanu ahayn ila allahu ilaahay mooyaane waa shahaadadii weeyi horaanaynu uga soo warannay shuruuddeeda iyo macnaheeda iyo waxyaabo badan oo ku saabsan ashhadu marka la yidhina macnaheedu waxa weeye uqiru biqalbi naatiqan bilisaani waxaan qalbiga ka qirayaa afkana aan kaga dhawaaqaya weeye waayo shahaadadu sideeduba waa alikhbaaru can ishay maca alcilmi bih waa shayga in laga waramo iyada oo cilmi loo leeyo la garanayo ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun marka wa ashhadu waxaan qirayaa oo aan qalbiga ka qirsanahay afkana kaga dhawaaqaya oon muujinayaa oon sheegayaa waayo qofku hadduu afka ka yidhaahda laakiin qalbiga aanu ka qirsanayn dee munaafiq buu noqonaya soo ma aragti hadduu qalbiga ka qirsan yahay afka aanu kaga dhawaaqina waxba u tari maysa biijmaaci ahli lcilmi maxaa qofku ku shahaadadiisu ku sax noqonaysaa oo mid muctabara ay ku noqonaysaa inuu kuna hadlo uu ku dhawaaqo qalbigana hee uu ka aaminsan yahay waashhadu waxaan qirayaa oon ka markhaati kacayaa an laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane waxdahu xaaluu keligii yahay laa shariika lahu wadaaga xaala aanu lahayn markaa waxdahu iyo laa shariika lahu labaduba waa takiid oo waxdahu waxay adkaynaysaa ihbaatka ila allaahu ah ay munfaridan laa shariika lahuna waxa weeye ay laa mushaarika lahu wadaaga xaal aanu lahaynoo waxay iyaduna adkaynaysaa nafyigaa hore ee laa ilaahda hore ayay adkaynaysa xadiidkii baanu ka soo qaatay cibaada ibnu saamite aynu ku soo maray maxay kitaabu towxiidka waxaanu yidhi alxaafid ibnu xajar raximah اllah waa taأkiidu bacda taأkiidi ihtimaama bimaqaami towxiid adkayn baa adkayn laga dambeysiiyey iyada oo maqaamka towxiidka manii sare loo qaadayo oo lagu dadaalayo waayahay marka sidaasuu sheekhu yidhi iqraara bihi wa towxiida labadaa eri waxaynu u laqbayn karaa mafcuulu mulaq iqraara bihi ay uqiru waan qirayaa behe ilaahay jala wacalaa iyo kelinimadiisa iqraaran qiris baan qiraya watowxiida ay wauwaxidu waan keliyeynaya towxiidan keliyeyn sidaa in laga dhigaa way suurowdaa mafcuul mulaq loo laqbeeyo ama mafcuulu min ajlihiba u laqbeeyo waxaad tidhaahdaa iqraaran bihi qirisaan qiraaya darteed baan sidaa u leeyahay iyo watowxiidan keliyeynaan keliyeynayo haddii la doono waa la xaalayn karaa iqraaran bihi ay muqiran bihi xaalaan qiraayo wa towxiidan ay wamuwaxidan iyo xaalaan keliyeynayo waayo waa masder iqraaran iyo towxiidan hadda waa masder waana masder munakara oo nakira ah masderkuna marka uu munakarka yahay in badan ayuu u soo arooraa waxa weeyaan xaalnimo oo isagoo xaala la arkaa oo khulaasada ibnu maalig waa ka ku odhanaya wamasderun munakarun xaalan yaqac bikaratin ka baktatan zaydun alac buu idhaahdaa wamasderun munakarun xaalan yaqac bikaratin ka baktatan zaydun alac wuxuu odhanayaa masderka munakarka ahi in badan ayuu waxa weeye xaalo noqdaa marka noocyadaa kala duwan baa loo laqbayn karaa waashhadu waxaa kaloon qirayaa ana muxameda nebi muxamed cabduhu addoonkii ilaahay inuu yahay iyo warasuuluhu rasuulkiisi ayaan qirayaa markaa sheekhu shahaadataynkii buu israaciyey waayo ma kala maarmayaan oo qofku wuxuu muslim ku noqonayaa labadaba inuu jamciyo labadaba uu qiro haddii midkooduu la yimaado ta kale uu ka tago muslim noqon maayo sidaa awgeed baa arkaanta islaamka marka la tirinaayo qirista shahaadateynka la qiraya hal rukni ayay isku yihiin waayo waa mutalaasimaan oo ma kala maarmayaan oo way isku xidhan yihiin waaya waxaan qirayaa nebi muxamed inuu yahay addoonkii ilaahiyo rasuulkiisii muxamed waa magacyadii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam kii ugu caansana afar meelood baana qur-aanka lagu sheegay waxaana muxamed loogu bixiyey likarati khisaalihi alxamiida waxa aada iyo aada u badnayd sifaadkiisa lagu ammaano ayaa aada iyo aada u badnayd cabduhu inuu yahay iyo wa rasuuluhu waa labada tilmaamood ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa oo waa addoon ilaahay waxay taasi radin ku tahay dadka ku talax tegey addoonnimada ilaahayna halkii ugu sarraysay buu ka gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii inuu yahay taasina waxay radin ku tahay dadka ku gaboodfale ee beeniye rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkaana yidhi laa tuطirunii kama aطrat inasaara bna maryama inama ana cabdu faquluu cabdullaahi warasuuluhu faquluu cabdullaahi warasuuluhu sidaynu ku soo maray kitaabu towxiidka sala allahu ilaahay ha ammaano calayhi korkiisa ilaahay ha ammaano wacalaa aalihi aalkiisana ha ammaano wasaxbihiina ha ammaano wasalama ha nabadgeliya tasliima nabadgelin masiidan oo dheeraada jumladan oo kale waxaa la idhaahdaa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan marka lafdi ahaan la eego khabar bay u dhigan tahay ilaahay baa ammaanay nabadgeliyeyna laakiin macno ahaan waa duca weeye ilaahay ha ku saliyo ha nabadgeliyo nebi muxamed maxaa looga jeedaa haddaba salaat ullaahi calaa rasuulihi maxaa looga jeedaa waxa ugu wanaagsanee laga yidhi warka ku jiraa wuu badan yahaye waa tafsiirka ama hadalka laga wariyey abulcaaliya arayaaxi taabicigii la odhan jiray oo ah inuu yahay salaat ullaahi calaa rasuulihi hanaauhu fi lmala'i laclaa waa ammaanta ilaahay jala wacalaa uu malaa'igta dhexdooda ka ammaanayo weeye markaa sala allahu calayhi ilaahay ha ammaanay noqonaysa in la idhaahdo ilaahay ha u naxariisto oo sidaa in badan maqashaan la idhaahdo nabad iyo naxariisi korkiisa ha ahaatana tafsiirkaana waa laga xoog badan yahay alcalaamatu bnulqayimna kitaabkiisa qiimaha badan ee jalaaul afaamka la idhaahdo dhowr iyo toban weji buu ka radiyey markaa sida saxda ah sala allahu ilaahay ha ammaanaa la odhanaya calayhi korkiisa ilaahay ha ammaano wa calaa aalihi aalkiisiina ha ammaano aalka rasuulka maxaa looga jeedaa haddii la joogo baabka zakada iyo sadaqada iyo waxaa looga jeedaa qaraabadiisii sadaqada iyo zakadu ay xaaraanta ka ahayd sida raajixana waa banu haashim iyo banulmualib weeye soo ma aragti sida raajix ah ee xoog badan haddii looga jeedo baabka salliga lagu salliyayo rasuulka iyo ducadana sida halkan oo kale waxaa looga jeedaa atbaacuhu calaa millati ya dadkii diintiisa ku raacay ayaa looga jeedaa marka ducada rasuulka loo ducaynaye lagu salliyayo marka wacalaa aalihi la raaciyo waxaa soo gelaya cid kasta oo rasuulka ku raacday diintiisa ilaa dadka ka u dambeeya ee rumeeyey waxaana ugu horeeya aalu beytkii iyo qaraabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam muminiinta ahaa iyo saxaabadiisii la kulantay ee aragtay ee sharafta badnayd baa ugu horeysa wa saxbihi saxaabadiisiina maaragta ilaahay iyagana ha ammaano saxaabada rasuulkuna waa dadkii arkay iyagoo rumaysan ee sidaa ku dhintay waanaynu baabkeedaynu ugu tegi doonaa wasalama tasliima masiida salaadii iyo salaamtii ayuu sheekhu kulmiyey waana sida fiican waxaan uu kulmiyey isagoo waxa weeyaan u hoggaansamaya hadalka rabbi uu yidhi jala wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wsalimuu tasliima saluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay baa ina faray inaynu kuna sallino salaamnana rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhinac kale kolka la eegana salliga lagu salliyo iyo salaanta la salaamaa waxay koobsanayaan in waxa weeyaan wax alla wixii wanaaga uu helo oo sala allahu baa koobsanaysa wax alla wixii aafe iyo dhibaato ana laga badbaadiyo waa salama baa koobsanaysa soo ma aragti markaa salaada iyo salaanta in la jamciyo waxaa ku jirta xusuululkamaalaat wanaagyadii oo yimaada iyo wixii la jeclaa iyo intifaau alaafaat walcuyuub walnaqaa'is dhibaatooyinkii oo dhanoo meesha ka baxa asalaamna sidaynu kitaabu tawxiidka akharkiisa ku soo marray magacyada ilaahay buu ka mid yahay wahuwa asalaamu cala alxaqiiqati saalimun min kulli maa caybin wa min nuqsaani ibnuqayim waa kanuuniyada ku odhanaya waana allaha ka nabadgalay naqsi iyo dhibaato oo dhan waana allaha addoomihiisa muminiintaa ka nabadgeliya naqaaista iyo dhibaatada maziidan oo la ziyaadiyey oo masiidan haddii laga keenay ficilka mutacadiga ahee azaadahu wuu kordhiyey waxay noqonaysaa masiidan ee masiidan fiihi lay kordhiyey oo la ziyaadiyey ayay noqonaysa marka intaasi waa muqadimadii iyo hordhicii sida kitaabka qur-aanka aynu ku aragnay bisinkuu ku bilaabmaa faatixadana ku xigtaa sidaasuu sheekhu kitaabka bisinka ugu bilaabay khulaaso ahaan ee alxamduna uu ugu xigsiiyey waana sida ahlulcilmigu ay waxa weeyaan markaa inta badan ay maraan intaa kooban ee muqadimada ah baynu ku joojinaynaa weliba waxa baraarujin mudan masaailka ahlulcilmigu sharaxa ay ku sheegayaan badidooda waynu iska dhaafaynaa xoogay kitaabka waxaan ku talagalay inuu si kooban insha allah uu u dhammaado markaa waxyaabaha muhiimka ah iyo iska khulaasaadka mooyaane waxba u bambixi mayno sharaxyo dhaadheer u bambixi mayno wixii halkan aynu dhaafnaana insha allahu tacaala kutubta sare ee caqiidada inoo iman doonta ayay ku iman doonaan waxaa insha allahu tacaala ku dadaashaan kitaabka inaad soo raacataan soo akhrisataan isu soo marisaan ninkii qaybi karaya uu soo qaybo joogtaysaanoo wakhtiga aada iyo aada u ilaashataan ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo dembigeennana uu dhaafo caqiidada saxiixaana kuwa fahmo oo faafiya ilaahay jalla wacalaa inaga yeelo dadka ku badbaadee jannada aakhira ku gala ilaahay jalla wacalaa inuu inaga yeelo subxaanak allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online